magaalada baled wanaag xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabadda lagu xusayey siddeetan iyo kow sano guuradii ka soo wareegatay markii la asaasay ciidamada booliiska soomaaliyeed sanadkii kun iyo sagaal boqol afartan iyo saddexdii munaasabadan waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan maamulka degmada baled wanaag saraakiisha ciidamada booliiska militariga nabad sugidda iyo martisharaf kale taliyaha saldhigga booliiska magaalada baled wanaag gaashaanle cabdulaahi maxamuud siyaad iyo taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska gobolka hiiraan gaashaanle dhexe muuse cabdi xayuuke ayaa dhammaan hambalyo u diray ciidamada booliiska iyagoo ku ammaanay doorka ay ka qaataan sugidda amniga
maantana waxaa aada ugu faracsanaha ciidan booliisoo soomaaliyeedoo meeshaan xaflad ayaga u gaara ku dhiganayo hambalyan idin le hambalyo waa idii hambalyaynaya shaqada meesha aad ka wadin kasii wada waa mahadsantihiin waxyaabo badanaa jiro waxaan leeyahay ka hortag badan waa samayseen ka tabatagna hala sameeyo waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin maanta waa maalin ilaahay looga mahadnaqo waxaan u dabaaldegaynaa xafladii sanad guurada ciidanka aasaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo kow iyo siddeetan sano jirsaday sagaal boqol afartan iyo saddexdii soomaaliya ayaa waxaa laga aas-aasay ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaad tihiin ciidanka booliiska ugu ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ciidanka ugu da'da weyn munaasabadaas anuu uga faa'iidaysanaya maanta waxaan dhammaan hambalyo iyo salaan hawada u marinayaa dhammaan saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda iyo xaasaskooda anigoo ugu hambalyaynayo siddeetan iyo kow guurada ka soo wareegtay asaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed sidaas la-adnigeed haddii ay joogaan furumaha iyo haddii ay ku sugan yihiin lugahooda waxaan leeyahay hambalyo sanadkan sanadkiisana allah waxaan ka baryayaa sidan iyo si ka wanaagsan anagoo caafimaad qabna inaan ku gaarno wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka hirshabeelle mahad maxamed xasan duqa magaalada baledweyne nadar tabax maalin taliyaha ciidamada nabad sugidda gobolka hiiraan cismaan cabdi waasuge iyo taliyaha ciidamada nabad sugidda degmada baledweyne cabdi maxamed cali aweys ayaa si wada jira hambalyo ugu diray ciidamada booliiska soomaaliyeedda ciidanka booliiska soomaaliyeed waa hooyadii ciidamada soomaaliyeed waa kuwa sharciga ciidamada soomaaliyeed lagu daadihiyo waxaan leeyahay marka guul haydii wacnaato ciidanka dableyda saraakiil xigeenada iyo alifleyda iyo saraakiishaba waxaan ugu hambalyaynaa ayagane sanad guuradan sanad guuradeeda kale inuu ilaahay farxad ku gaarsiiyo barwaaqo iyo nabadna aan ku gaarno waxaan leeyahay ciidanka booliska soomaaliyeedo waa ogtihiin magaaladan waxaan ka wadnaa casilin niisa iyo military iyo nabad sugidba ah waa u dhabar adeegteen bulshadiina inaad u shaqaysaan xaqa u leedihiin waa idii garab taagannahay hore waxaa loo sheegay inay booliisku yahay hooyadii ciidamada dhammaan qaranka soomaaliya yahayna ciidankii ugu horeeyey ee la as-aasay ugu da-da weyn waxaadna dareemi kartiin hal adayga hufnaanta wanaagga iyo inay si dhow ula shaqeeyaan soomaaliyeed sidaa daraaddeed waxaan leeyahay markooda iyo mar labaad hambalyo waxaanan ilaahay ka rajeynayaa mas-uuliyadda aada haysaan ee aada haysaan shacabkiina inaad u gudataan sida hadda aad ku wadaan iyo si kasii wanaag badan maadaama da-diinu ilaahay idi gaarsiiyey siddeetan iyo kow sano inaad joogtaan waxaan rabaa inaan ku xuso halkan maanta xasilintii maalmahan magaalada beledweyne ka socotay xaqiiqatan labadii bilood ama saddexdii bilood oo lasoo dhaafay magaalada beledweyne waxaa si fiican oo aan maaragta kala har lahayn uga shaqeeya ciidamada kala gudisan ee ugu horeeyaan ciidanka booliiska soomaaliya ugana yihiin da-weynida ciidanka nabasugidda iyo militariga waxaan leeyahay waa wax loo baahnaay waa wax aada u dhabar adeegteen waa waxaad habeenkii guryihiina aadan u seexan ee aada magaalada beledweyne ilaa waaga ka bariya aada u socotaan waana lagu diirsaday waxaanan mar kasta garab taaganahay inaan la shaqeeyo ciidanka qalabka sido khaasatan ciidanka xasilinta ka shaqeeyo sababtoo ah waa ku hurudnaa waxaana diyaar u ahay inaan garabkooda istaago markasto hooyo ahaan maamul ahaan mas-uuliyad ahaan dhammaantiin waa idinka tirsanahay waanan soo dhoweynayaa amniga magaalada waxaana leeyahay ku socda shaqada aada haysaan ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa la asaasay labaatankii bishii disembar sanadkii kun iyo sagaal boqol afartan iyo saddexdii iyadoo tan iyo xilligaasi ay soo mareen marxalada kala duwan